إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم السلaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka subaxnimo idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan guutada madaafiicda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa warar duqayna ku qaaday xero ay askarta dowladda federaalka ku leeyihiin degmada owdhiigle ee gobolka shabeellaha hoose madaxweynaha dowladda federaalka ayaa lagu wadaa inuu u safro magaalada dhuusamareeb xilli xiisad siyaasadeed oo cakiran ay ka dhex jirto isaga iyo maamul goboleedyada gaadiidka ayaa dhib ku qaba inay maraan waddooyinka magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya taasoo ay dhagxaan ku jartay dowladda federaalka ra-iisul wasaaraha yahuudda ayaa si qarsoodi ah u booqday imaaraadka carabta xilli warbaahinta yahuudda ay ku dhawaaqeen dalka imaaraadka xiga ee xidhiirka la yeelan kara yahuudda sicir barar baahsan ayaa laga dareemayaa suuqyada kala duwan ee magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal xilli maalmahan halkaas laga soo sheegayay ammaan darro iyo dhibaatooyin kale sidoo kale warkeenna waxaad ku maqli doontaan xalqada saddexaad warbixinno ku saabsan xabsiga guwantanamo oo taxana inoogu ahayd barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من warkii oo fidsan guutada madaafiicda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa warar duqayna ku qaaday xero ay askarta dowladda federaalka ku leeyihiin degmada owdhiigle ee gobolka shabeellaha hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay madaafiic ku weeraray xero ay degmada owdhiigle ka degan yihiin askarta dowladda federaalka owdhiigle iyo hareeraheeda waxaa laga maqlayay hugunka madaafiicda kuwaasoo ku hoobanayay xerada gudaheeda qaar ka mid ah dadka aan badnayn ee ku nool owdhiigle ayaa sheegaya inay arkayeen qiiq ka baxaya mid ka mid a teendhooyinka askarta dowladda federaalka waxaa la rumaysan yahay inuu jira khasaaro ka dhashay duqaynta hase yeeshee weli ma aanan helin xog faahfaahsan oo ku aadan dhimashada iyo dhaawaca ciidamada dowladda federaalka ee shisheeyaha ku wehlinaya deegaanada qaar ee gobolka shabeellaha hoose ayaa waxay wajahayaan weeraro xidhiir ah waxaana toddobaad weliba gaara khasaaro nafeed iyo mid maaliyadeed madaxweynaha dowladda federaalka ayaa lagu wadaa inuu u safro magaalada dhuusamareeb xilli xiisad siyaasadeed oo cakiran ay ka dhex jirto isaga iyo maamul goboleedyada faahfaahinta warkaas waxaa noo hayaa wariyaheenna cabdulaahi yaasiin jaamac iyadoo madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdulaahi farmaajo uu wajahayo culaysyo dhanka siyaasadda gaar ahaana kuwa uga imaanaya ayaa waxaa lagu wadaa inuu maanta uu gaaro magaalada dhuusamareeb xafiiska warfaafinta ee madaxtooyada ayaa waxa uu shaaciyey in madaxweynuhu uu tegayo magaalada dhuusamareeb si loo sii wado shir lagu ballansanaa in halkaasi uu ku dhex maro dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada oo looga arrinsanayo arrimaha doorashooyinka farmaajo ayaa toddobaadyo ka hor waxa uu shaqada ka eriyey ra-iisul wasaarihiisi xasan cali khayre waxaanu ku dhegan yahay qorshaha ah doorasho qof iyo coda kaas oo micnihiisu uu yahay in wakhtiga uu kororsado asigu laakiinse madaxda dowlad goboleedyada iyo shisheeyaha ayaa waxay isku waafaqeen in la aado waxa loogu yeeray doorasho dadban waxay u muuqataa in farmaajo asigoo qasban uu tegayo magaalada dhuusamareeb faahfaahinsa kama hayno khudbadda halkaasi uu ka jeedi doono intaanu u aanbibixin magaalada dhuusamareeb waxaa wararka qaar ay sheegayaan in baarlamaanka uu la kulmi doono islamarkaana waxaa suuragala in uu ka codsado in magacaabista ra-iisul wasaaraha dib loo dhigo waxaa shaqada sii haya ku-xigeenkii ra-iisul wasaaraha iyadoo wakhtiga dowladda federaalka uu sii dhammaanayo ilaa yeeminka lama hayo qorshe la isku raacsan yahay oo doorashada la xiriira waxaana jira had walibana sii xoogaysanaya isjijiidka ka dhexeeya dhinacyada doorashadu ay qusayso shisheeyuhu waxa ay sheegayaan inaanay aqbalaynin in farmaajo uu wakhtiga kororsado madaxda maamul goboleedyada ayaa sidaasi ayaguna la qaba farmaajo wuxuu isku dayayey wax kasta oo wakhtigu inuu u kordho keeni karaya laakiinse ma ahan nin taladu keligiisa ay ka go'do gaadiidka ayaa dhib ku qabo inay maraan waddooyinka magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya taas oo ay dhagxaan ku jartay dowladda federaalka tafaasiisha warkaas waxaa noo hayaa waryaheenna cabdisamed cabdulaahi cabashada ka soo yeeraysa gaadiidleyda kale nouca ah ee ka shaqaysta waddooyinka magaalada muqdisho ayaa aada u soo badanaya iyagoona sheegaya caqabado waaweynna oo ay ku qabaan jidadka waaweyn ee caasimadda darawallada ayaa sheegaya inay u kulmeen dhibaatooyin ay ka mid yihiin waddooyinkii halbowlayaasha ahaa oo ay dhagxaan ku xiratay dowladda federaalka jidad burbursan iyo ciriira dhanka waddooyinka ah maadaama halkii marba ay waddooyinka isla marayaan tiro gawaari oo aada u badan xilli ay warafidyeennada muqdisho kula hadlayeen ayaa waxa ay sheegeen in lacago canshuur lagu sheegay laga qaado kuwaas oo aan waxba loogu qaban waxaana intaa u dheerin waddo kasta uu taagan yahay askari lacag ka doonaya gaarigii u diidana ku amraya inuu damiyo uusan halkiisa ka dhaqaaqin ilaa uu ka dhiibo lacagta uu dalbaday meelaha culaaban badanaa ka jiraan iyo dhibaatooyin oo macnaha aqabaa gaadiidkii macnaha canshuurooyin badan waa albaxya w xaquuquna lagu lahay waa dhiibnaa annagii ciidamadii dhibaata isu qabnaa nidaam ma laho ninkii aad aragto gacantu u taaganaa lacagkan addaayan gaariga meesha dhigo ku leeyahay iyo nidaamkeedu awjo oo jiro in wax laga qabto marka dhibaatadaasaan haysto oo waxaa loo yaallaa maalintii ma socon karno waxaa loo yaallaa baasha lagaxi aan la sugayaa inaan maalintiina dalayso weyno habeenkana dalayso weynaa timiday
dowladda federaalka ayaa dhaqaale badan ka qaadata bulshada iyo gaadiidka muqdisho saas oo ay tahay waxa ay xirtay waddooyinkii muhiimka ahaa taas oo ay sii dheer yihiin isbaarooyin u yaalla ciidamadeeda oo loo yaqaano sooboodo ra-iisul wasaaraha yahuudda ayaa si qarsoodi ah u booqday imaaraadka carabta xilli warbaahinta yahuudda ay ku dhawaaqeen dalka imaaraadka xige ee xiriir la yeelan kara yahuudda wariyaheenna maxamed daahir calasow ayaa inoo faahfaahinayaa laba maalin kadib markii madaxweynaha dalka maraykanka donald trump uu si rasmi ah u ilaamiyey xiriirka ka dhexeeya imaaraadka iyo yuhuudda kaasi oo muddo la qarinaya ayaa haatan waxaa soo baxay waxyaabo qarsoon oo dhex maray imaaraadka carabta iyo madaxda yahuudda warbaahinta yahuudda oo aad wax kaga qoray heshiiskan ayaa shaacisay tallaabooyinka xiga ee heshiiskan kadib ay qaadayaan dowladaha qariijka carabta ee siyaasad ahaan aanan ka fogeyn imaaraadka carabta wargeyska israa'iil tudhay oo u dhow ra-iisul wasaaraha yahuudda ayaa sheegay in benyamin netanyahu uu si qarsoodi ah muddo laba jeer ah uu u booqday imaaraadka islamarkaana uu wadahadallo toos ah la yeeshay madaxda iyo saraakiisha imaaraadka wadahadallada oo laga qariyay warbaahinta iyo muwaadiniinta imaaraadka ayaa socday saacado badan taasoo lagu dadejinaya iclaaminta heshiis ay wadaagaan yahuudda iyo imaaraadka labadan booqasho ee qarsoodiga ah waxaa ra-iisul wasaaraha yuhuudda ku wehelinayay guddoomiyaha golaha amniga yuhuudda mayr bin shabaad sida uu sheegay wargeysku wargeysku waxa uu caddeeyey in heshiiska haatan lagu dhawaaqay ay ka horeeyeen dhowr tallaabo oo loo qaaday sidii loo xoojin lahaa kalsoonida iyo iskaashiga u dhexeeya yuhuudda iyo madaxda imaaraadka carabta sirdoonka muusaadka ayaa kaalin weyn ku lahaa iskaashiga sida ay ku waramayaan warbaahinta yahuudda ra-iisul wasaaraha yuhuudda ayaa madaxda muusaad kaga mahad celiyey kaalintooda ku aadan heshiiskan isagoo xusay in door weyn ay ku lahaayeen gaarista wax uu ku tilmaamay guul taariikhi ah oo u soo hoyatay yuhuudda dhankiisa kanaalka labiyo tobanaad ee yuhuudda ayaa soo qoray in wafdi sare oo ka tirsan yahuudda ay toddobaadka soo socda ku wajahan yihiin imaaraadka si ay u soo xoojiyaan cilaaqaadka cusub wargeyska oo soo xigtay sarkaal sare oo ka tirsan yahuud oo la qariyay magaciisa ayaa xusay in wafdigu ay la kulmi doonaan madaxda sare ee dowladda imaaraadka si loo gaaro heshiiska madambays ah oo si caadi ah loogu noqonayo xiriirka madaxda yahuudda ee ku socda imaaraadka waxaa ka mid ah madaxa muusaadkaasi oo arrimo ku saabsan amniga iyo waxa loogu yeeray la dagaalanka argagixisada la soo qaadi doona madaxda imaaraadka dhanka kale ila wareedyo ayaa u sheegay janaalka rasmiga ah ee koob iyo tobanaad in baxrayn ay noqon doonto waddanka soo socda ee xiga imaaraadka kaasi oo ku dhawaaqi doona xiriir toos ah oo uu la yeesho yahuudda waxaana wargeysku uu xusay in wadahadallada udhe baxrayn iyo yahuudda ay gaareen marxalado horumarsan baxrayn waxa ay soo dhoweysay heshiiska dhex maray imaaraadka iyo yahuudda waxaana ay ku sifaysay mid taariikhi ah wakaaladda wararka ee baxrayn ayaa sheegtay in boqortooyada ay ammaanayso dadaalada diblomaasiyadeed ee sida daacadda u dhex maray imaaraadka iyo yahuudda waxay sidoo kale ku sifaysay tallaabadaasi mid taariikhi ah iyadoo sheegtay inay gacan ka geysanayso waxay ku sheegtay xasiloonida iyo nabadgelyada gobolka dadka u dursa arrimaha carabta waxa ay sheegayeen in imaaraadka carabta ay yihiin dhagarqabayaal qayaanay ummadda islamarkaana weligoodba xiriir toos ah la lahaa yuhuudda iyagoo kala shaqayn jira dhanka sirdoonka iyo qudlaaminta ummadda reer falastiin oo wajahaya gumaysiga yuhuudda shalay oo jimco ahayd waxaa dunida muslimka aad looga hadalhayay heshiiskan dhex maray imaaraadka carabta iyo yuhuudda halka wadamo badan oo kuwa carbeed ay ku jiraan ay soo dhoweeyeen heshiiskan sicir barar baahsan ayaa laga dareemayaa suuqyada kala duwan ee magaalada garawe ee xarunta gobolka nugaal xilli maalmahan halkaas laga soo sheegayay amni darro iyo dhibaatooyin kale faahfaahinta qodobkaas waa kan waryaheenna maxamed cali aadan ganacsatada ka shaqaysta qalabka guryaha la dhigto sida sariiraha iyo miisaska iyo wixii la midka ah ee ku dhaqan magaalada garawe ayaa ka cabanaya hoos u dhac ku yimid alaabaha ay iibiyaan waxay sheegeen inay ku dhow yihiin inay gebi ahaanba joojiyaan shaqada ay hayaan waana kan mid ka mid ah milkiilayaasha xarumahaas oo xaruntiisa albaabada isugu dhiftay taa waa run aqlaha laga keena dibadda oo hadda loo yaqaano turkiga horta saameyn buu nagu yeeshtay meeshaa waxay lahayd meel bandhig oo weyn oo layihahdo hilaacfa carwi hilaac marka waa iska xirnay waxaan u xirnay saameyn uu nagu yeeshtay kaa marka gabdhihiina dee inta badan dadka magaalada degan dadka yimaada mooye dadka degan waxay jecel yihiin wax ka yimaado dibadda gabadha waxay leedahay aqal lagu sameey halkaan ma rabo waxaan rabaa aqal turki ah maleesiyaan ah marka saasu saameyn noogu yeeshtay hadda waxaa moodaaba hadda inta badan hadda ee la xiraa meeradaha inay xirmayaan wax lagataha qalabka lagu iibihaa maalmaha ka dambaysana mid kale sii xirmayso sidoo kale mid ka mid a ganacsatada iibisa agabkan ayaa sheegay in hoos u dhacan uu ka wada jiro magaalada maya annagu aqalka aanu farsamada hadda yacni aanu samayno waxaa weeye aqala waxa weeye adag oo aqad waxa weeye haddii la yani raasmaal fiican leh marka yacni suuq xumadu waa jidhaa oo magaalado dhan bay qusaysaa oo waa jidhaa laakiin aqalka iyaga annagu waxaanu kaga kalsoonnahay midka dibadda laga keeno kaayaga ayagu baan kaga kalsoonna waan iimin jirnay waanaan iska daynay waxaanu isaga daynay yacni tayi xumaan isaga daynay marka sidaas awgeed baanu isaga daynay cabashadan ayaa ku soo aadaysay iyadoo dhowaanba goobaha uu ka taliyo maamulka puntland ay ka jirtay ammaandari baahsan iyo dhac ka dhan ah qaybaha kala duwan ee bulshada halka warkaas aad kala socotaan waa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan markaana waxaad ku soo dhowaataan xalqada saddexaad warbixinno ku saabsan xabsiga guwantanamo oo taxaane inoogu ah barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka waa kan waryaheenna maxamed cali aadan oo soo jeedinaya faysal kendari oo muddo afar iyo toban sano ah ku xirnaa xabsiga guwantanamo islamarkaana ka mid noqday dadkii ay u suura gashay inay ka soo baxaan ayaa baahiyey muuqaallo uu uga sheekaynayo siiradiisa xalqadan oo qayb ka ah xalaqaad muuqaallo tixanaha islamarkaana ah tii saddexaad oo uu ugu magacdaray buuggii buluugga ahaa ayuu uga hadlayaa qaabkii loo soo xiray iyo wixii dhex maray isaga iyo ragga wax tacdiibiya ee xabsiga faa'is ayaa sheegaya in markii la xirayay ay ahayd bartamihii bishii disembar sannaddii laba kun iyo kowda oo ahayd maalintii ugu horraysay ee ciidulfidriga waxa uu sheegayaa inuu maalintaasi ku ciiday xabsiga gudihiisa kadibna loo wareejiyey kaabul halkaasoo looga sii dhaadhiciyey xabsiga baagaram kadibna la geeyey kandahaar digtoorra ka soo muuqday xalqadan ayaa sheegaya in markii ay maraykanku soo galeen afghanistaan ay gebi ahaanba go'day xogta faa'is alkandari lana ogaan waayey inuu nool yahay iyo inuu dhintay ama xabsi galay faa'is ayaa sheegaya in marka qofkii uu xabsiga galo uusan isoran see laguu xidhay wax walbana ay ku socdaan qadarta alleh
waddada xabsiga iyo in lagu dhaco xabsiga waa arrin ay barbar socoto dareen la yaab leh oo muddo sannado ah la nooleyn xitaa xabsiga kadib sidaa noola xiray markaas ayaan waxaan soo xasuustay hadalkii ninkii gabyayga ahaa ee odhanayay alleh hadduu qof arrin la doono kaas oo u saaxiib ah maqal caqli iyo arag dhigaha ayuu tiraa caqligana wuu beeliyaa waxaana caqliga looga siibaa sidii tinta cajiinka looga siibo oo kale markii uu qofkaas allaah ku fuliyo xukunkiisa waxa uu u soo celiyaa caqligiisa si uu ugu cibro qaato hadhihin waxa socdo qaabkay ku socdaan shay waliba waxa uu ku socdaa xukunka iyo qadarta alleh wax waliba oo socda waa mid laga soo jaangooyay allaha xakiimka ah xaggiisa waxaa laga yaabaa inaad wax ka hataan allaahna uu dhexdiisa ka yeelo khayr fara badan شيء بقضاء وقدر كل ما جرى كان مقدر من الله الحكيم وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا intaasi kadib waxa uu ka sheekaynayaa wixii dhex maray isaga iyo ragga xabsiga wax ku tacdiibiya kadib markii loo soo wareejiyey xabsiga backgram عندما تم القبض علي في بقرام طبعا عندما تم القبض علي في جلال آباد ثم أرسلت إلى markii laygu xiray xabsiga baagaram kadib markii layga soo qabtay jalaalabaad layna geeyey kaabuul ka gadaalna laygu soo xiray baagaram waxaa ii yimid mid ka mid ah raggii muxaqiqiinta ahaa isaga oo cabsiinaya islamarkaana hanjabaya ayuu igu yidhi waxaa waajib kugu ah inaad xaqiiqo inoo sheegto waxaan ku dhahay xaqiiqadu waxay tahay in tuulada layga soo xiray oo aan u joogay howlo samafal gargaar ah waxa uu igu yidhi waxaa tahay beenaalow qof waliba oo ku sugan afghanistaan waa dembiile dhammaantood waxay doonayaan inay la dagaalamaan maraykanka gibigoodana waa argagixiso markaas ayaa waxaan ku idhi haddii aad rabto inaad warkayga xaqiiqsato waxaan diyaar u ahay inaad igu qaado helikobtarkan kadibna aan tago tuulada oo u dhow magaalada kaabuul kadibna adiga laftaada weydiiso maayarka tuulada in aan annaga halkaas u joognay howl samafal ah waxa uu igu yidhi ma wadatay warqado caddayn u ah arrinkaas waxaan ku idhi haa markii lay qabanayay waxaan watay buug baluug ah iyo caddaymo badan oo muujinaya shaqada aan hayay anigu ma garanaynin luqadda bishtuuga sidaas darteedna waxaan buugga ku qoran jiray wax walba oo aan u baahdo ha ahaadaano tuulooyinka magacyadooda iyo magacyada raggii aan isla shaqaynaynay waxa uu igu yidhi buugga nuuciisa xajmigiisa iyo sifaadkiisaba maxay ahaayeen waxaan ku idhi waxa uu ahaa buluug waxaana naftayda u sheegay khayr waxaana isdhahay buugga way kuu soo qaadi doonaan raggii iga qaaday ee ameerikaanka ahaa xaqiiqatan maalintaas waan farxay naftayda deganaan ayay heshay maalintii ka dambaysay waxaa ii yimid ninkii muxaqiqa ahaa waxa uuna igu yidhi waan baarnay waana helnay buuggii buluugga ahaa waxaana ogaanay inaad tahay nin lagu qaldamay hase yeeshee waxaan doonaynaa inaad nala shaqayso waxa uuna soo xiray mowduucii arrinta loo baahnaa ayaa ahayd in buugga uu soo wareejiyo xabsiga guwantanamo kadib markii halkaas layga qaaday hase yeeshee ma uusan yeelin oo buuggii waa la qariyey maxaa yeelay waxaa buugga ku yiilay dhammaan safaradaydii kuwii aan kaga soo tegay kuweyt aanna ku imid bakistaan waxayna arrimahaas oo dhan ka markaati kacayeen inaan run sheegayo وصولي إلى باكستان فهذا كله كان من ال ال ال الأدلة التي تدل على صدق كلامي faa'is ayaa waxa uu sidoo kale ka hadlay markii ugu horreysay ee la geeyey xabsiga guwantanamo هذه صورنا أول ما نزلنا من الطائرة أول قدومنا غوانتنامو يعني كنا منهكين جدا ولا sawirradan aad arkaysaan waa markii ugu horreysay ee aan ka degayay diyaaradiina sidhay iyo markii aan gaaraynay xabsiga guwantanamo waxaana ahayn kuwo lagu tuntay oo raadad xunxun ay ka muuqdaan waa ayna fadhiisiiyeen annagoo jilbaha ku fadhina silsiladaha nagu xirnaane waxa ay ahaayeen kuwo aad noo xanuujinayay ka hor inta ayse sawirada naga qaadinna waxa ay ahaayeen kuwana garaacayay markii la ii wareejiyey guwantanamo wax waliba oo ay tuulada iga weydiiyaan waxaan ku dhihi jiray aaway buuggii baluugga ahaa nasiib darro mid ka mid ah muxaqiqiintii ayaa wuxuu si cad igu yidhi ma garanayo meesha uu jiro buugga aad ka hadlayso waxaan ku idhi sideedan ku garanaynin waaba buuggii ay ku qornaayeen caddaymaheega oo dhan sidoo kalena uu hayay muxaqiqii ameerikaanka ahaa ee xabsiga baagaram arrinkaas miyaad ii sheegaysay markaas ayuu igu yidhi ma garanayo waxaan ogaaday inay meesha ka jirto ciyaar ciyaar ay wadaan kuwa xabsiga madaxda ka ah su-aal waliba oo ay i weydiiyaan maxay ahayd tuulada waxaan ugu jawaabay magaceeda waxaa laga helaa buugga baluugga ah sheeg magaca maayarka tuulada waxaan ku odhanayay waxa uu ku yaalaa buugga goormee soo gaartay tuulada buugga ayay ku taallaa laan weliba oo ka tirsan kuwa maamulkan waxaan ka dalbaday buuggayga ilaa iyo maantana waxaan maraykankaga fadhiyaa buuggayga buluugga ahaa بالدفتر الأزرق وإلى يومنا هذا أنا أطالب الولايات المتحدة الأمريكية بالدفتر الأزرق قد أتاك قد أتاك
warkii subaxnimo aad kala socoteen idaacaddii islaamiga ah ee alfurqaan dhegaystayaal waa naga intaa